kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga ee raadiyo beerlula waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona islamarkaana soo saaray anigoo ah bilaal daahir waane
barnaamijka ganacsiga ee raadiyo beerlula toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa qiimaha la iibiya fadhiyada noocyadooda kala duwan qaar ka mid ah shirkadaha ku yaala magaalada beledweyne kuwaasi oo iibiya fadhiyada noocyadooda kala duwan ayaa raadiyo beerlula u sheegay qiimaha ay iibiyaan iyo faa-iidooyinka uu leeyahay fadhiyada anuu magacii ku bilaabayo magacaygu cabdikariim maxamuud faarax waxaan ahay nambar ka mid ah warshada barako waxaan taytalkiiguu yahay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka warshadda ismooyada barako xarunteeda beledweyne waa mahadsan tahay waa dhowahay haddaan ku bilaabo faahfaahinta annaga wixii aan iibgeyno waxaa ka mid ah annaga waxaan gadna waa ismooyo ismooyada waxay kala leedahay magacyo badan waxaa ka mid ah joodari nafarka ah oo hal qof dhulka dhigto joodari laba nafar ah oo sariirta la wada saarto asagoo kala qaalisan mid waxaa la dhahaa medical v a b midaa la dhahaa mid waxaa waaye baraka caadi waaye midna subar barakaa la lahaa marka magacyadu way badan yihiin waxaan kaloo sameynaa adeegyadaan sameyn waxaa kamid ah barkiman waa sameynaa oo barkimanka oo dalka oo qurux badan oo subooyin waa sameynaa fadhiyaalaan sameynaa oo kala nooc ah fadhi dibaddaan sameynaa fadhi dalka waa sameynaa marka raadi barulo baa mahadsantihiin shaqada aa u heyseen bulshada ree hiiraan ustaadii sharaxaad inaga siibal xarumihiina halka bay ku yaalaan ha ustaadii waa mahadsan tahay annaga xaafadda howladaag waxaan ku leenahay laba baranjee hillaaci heegan laba baranjee ku kala leenahay dhanka barigna hal baranjoo weyn aan ku leenahay saasaan saddex baranje ee ku leedahay degmada beledweyne waa mahadsan tahay fadhiyaasha horta waxay kala leeyihiin dhowr magac dhowrka magacay kala leeyihiin horta waxaa ka mid ah horta laba ko horta laba loo qaybinaa fadhi turki iyo fadhi dalka ah fadhi turki fadhi turki markii lagu leeyahay fadhiga dibadda waa macnaha fadhi markuu dibadda yahay asaasii kala baxaayo sharaxa wuxuu leeyahay kalarrada tiro badan uu leeyahay qofka uu dooqanayo so afar kursi le mar wuxuu leeyahay afar kursi yar yar waaye mar afar kursi waaweyn waaye mar laba waaweyn laba yar yar waaye marba nooca loo qaataho fadhi turkiga waa fadhi ugu qaalisan waxaan kuu soo haray fadhiga dalka dhowr nooca sanadka leeyahay shan kursi midaa le mid afar kursi uu leeyahay mid lix kursi waaye ayagana muxuu waxay sheegeen waa kuwo aad tayada u fiican tahay laakiin kuwa kale aysan gaarayn kuwa kale turkiga ka qurux badan waxaa kuu soo har qiimahan waa kala badan yihiin kan saddex boqol konton waa kan afar boqol waaye kan laba konton waaye kan afar boqol waaye mar kan shan kursi markuu yahay lix kursi markuu yahay saddex boqol konton waaye afar afar afar kursigoo turkigana afar boqol waaye marka qiimaha intaasaa u dhexeyso waana kala bermisan yihiin waana kala qurux badan yihiin ustaadi waa mahadsan tahay intaas waa inta qiimadooda fadhiga inta badan waxaa gato qofka aroos kabsaa gata aroos lee gata moogi iyo markii iyo ninkii lacag haysta mooye nin kale oo hadda fadhi gadanaya ma jirta waayahay bulshadiima ugu maarmeyn inay xamar u aadaan ama goobo kale ay kaga dalbadaan sanadka labaada u dhammaaday kii saddexdaad u bilowday waxaa kuu soo haray warshadan faa'iidada laga helo waxaa ka mid ah in warshadan maanta ree hiiraan markii la laho labaatan ruux imshaar ka qaadato intaasoo faa'iido waaye faa'iidada labaadna inay subcad ree hiiraan subcad weyn u tahay in warshad ay ku taalo beledweyne inta saddexaad marka imaanayn waxaa ku taalay kambani hore waxaa ku yaalay waxaa ku yaalay ismooyin qadar allaa ku dhacday way gubatay dibna uguma soo laabanin baahi jirta iyo muxuu ahay bulshada baahi u jirtaan u keennay alxamdulilah rabbilcaalamiin ayagoo ku nastay anagana waa ku nasanay baahida loo qabo joodeed waxaa ka mid ah markale waxaa laga doona jiray xamar ilaa gaalkacyo marka safarkiiaan soo gaabinay annaga usoo dhaweynay alxamdulilah rabbilcaalamiin aan ku faraxsan yahay anagana waan ku faraxsannahay ku imaan jirtay lacag tuumaajo xanuunay ahayd lacagihii annaga waxaan dib u dhignay oon qiimo dhimis u sameynay waraan oo lacagii qarash dheeriyo ka bixi jirnaan dib ugu soo celinay xarigaa soo qabanaa baa soo booroobaa marka haddana koob iyo toban doolar waxaan ku siinaa soo fresh oo boor laheenoo xarig laheenoo xarig qabad laheenoo maasha allah aan ku siinaa ma garat marka dadkaana way noo ogyihiin waana ku faraxsan yihiin aada iyo aada noo soo dhaweeyeen aada ugu faraxsan yihiin marka muxuu ahay warshad ku taalla xamar iyo warshad ku taalla beledweyne adi ahaanba waa dareemay soo maa inay tan kugu faa'iido badan tahay dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ganacsiga ee raadiyo beerlula haatanna kusoo dhowaada heesta dhextaalka ah ee barnaamijka
jacaylow boodhaari inuu diiday been baan u haystay waa jacaylow boogaan ladhayno cidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo bogaaka gaataaliyo inuu yahay dircasha ku been baan u haystay webigubutaaco biraha waraabsho dukubaas ku jiifo isaubaas buuxo badarkiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara laguwa beriiso beelugugu jooga sow berita maqadki beelad weyne maanteedi webiguu butaaco beeraha waraabsho dukubaas ku jiifo saubaas buusho badarkiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara laguwa beriiso beelugugu jooga sow berita maqadki beelad weyne maanteegi danka bari magaalada roogoqora joogto yadahablafgoodo bidhaxdee haweenkiyo gudiloo dhagmeeyo danka bari magaalada roogoqora joogto yadahablafgoodo bidhaxdee haweenkiyo gudiloo dhagmeeyo sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso markanaysa qaaro buwanaysa baalo iguu beerti lahasho uu buteele maan baran sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro buwanaysa baalo iguu beerti lahasho uu buteele maan baran
intaa haddii aan kaga imaadna heeskaasi wuxuu dhextaal u ahaa barnaamijka ganacsiga qiimaha horta inta badan waxa iska dhimo kambani markuu kambani la tartamaayo waa taqaanaa qiimo dhimis waa imaanaa in aniga anagoo degmadii joogno oo deegaankii ah oo warshadii magaalada ku taalo in nin kale oo ka imaaday meel kale oo joodari oo keeno oo anaga qiimihii aan gadayna qiimo ka yargado isa karna marka saasaan horta dadkii aan qiimaha ugu reebnay oo qiimihii aan ugu jibinay moogii wax kaloo hadda caqabadoo jira inay wadankooda wax u qabtaan oo wadankooda wax kamilyaal ka sameeyaan ay shaqa abuur u sameeyaan dhalinyarada u sameeyaan magaalada waa aragtay nin jaamici oo shahaado wato nin sh- laba shahaado wato oo arkaysaa majaal iska wato waxa keenayo waa duruufo wadanka ka jiro awgeed nin walba wadanka dibadiisa wax ka qabsado marka waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in anagana ay tusaale u noqono ay ayaga nagu daydaan insha allahu tacaala waana mahadsantihiin raadiyo beerlalo shaqada u haysiin degmada beledweyne nin waa mahadsan tahay Eh, maadaama sanad cusub la galay laba kun labaatan iyo shan annaga waxaa naga iib waa- fadhiyaasha waxaa naga gatay inta badan reer beledweyne ilaa gurceel ilaa maxaasib qokor ilaa etoobiya loo qaataa fadhiyaasheena muxuu ahay fadhiyaal waxaa waaye qurux badan haddana sanad maadaama sanad cusub la galo waa casriyeynay fadhi dibaddaan sameynay asoo dalka oo dibaddaan sameynay een, oo kala nooc ah oo kala qaalisan marka alxamdulilah sheekh rabbilcaalamiin reer beledweyne aad ay u gataa fadhiyaasha maalintii saddex afar shan fadhiyaa baxdo ugu horeyn magacaydu waa xamdi xafiid cabdulaahi ibraahim kana tirsan bulshooyinta soo saarta qeybaha kala duwan ee fadhiga uu leeyahay ama nidaamyada fadhiyada la isticmaalo Ee, horta fadhi markii la dhaho waa uu qiimo badan yahay waa uu qeybo badan yahay wuxuuna leeyahay ilaa iyo dheer dhowr qeybood Ee, fadhiga turkiga ayaa waxaa kaloo jiro fadhi la yiraahdo fadhi carbeed iyo fadhiga caadiga ah fadhiyadaas oo ay qaybo badan yihiin way kala baxaan wayna kala qiimo sareeyaan wana- iyo dabaq- dabaqyada qaybahooda kala duwan Ee, haddii aan ku hormaro fadhiga turkiga qiimihiisu fadhiga turkiga qiimihiisu waa ee, afar boqol oo doolar Ee, fadhiga carbeed oo kale ku soo xigo fadhiga carbeed oo kale asigana waxaan gadnaa saddex boqol oo doolar ilaa iyo saddex boqol iyo konton isku celcelis ahaan markii la yiraahdo Ee, waxa ugu dambeeyo fadhiga caadiga ah fadhiga caadiga ah qiimihiisa u dambeeyo una sareeyo waa saddex boqol oo doolar Ee, fadhiyadan qaybahooda kala duwan ee, inta badan horta waxay iibsataa bulshooyinka ku nool magaalada beledweyne ee qaybaheeda kala duwan ayaa inta badan naga iibsato Ee, markii la yiraahdana fadhi ama nidaam waxyaalahan aan iibinoo kalo ma jiro waqti ama nidaam u go-an oo xilligaasaa la iibsadaa la dhahayo Ee, fadhi haddii la yiraahdo xilli waliba waa la iibsan karaa laakiinse dad badan inta badan waxay iibsadaan xilliyada aroosyada qaybahooda kala duwan qof markii uu aroosayo oo kalo ayuu fadhiyada iibsadaa Ee, xafiisyadoo kalo qaybaheeda kala duwan ayay bulshadu u adeegsadaan marka waqti u go-an ma jiro ama waqtigaas ayaa loogu iibsi badan yahay aan dhihi karno Ee, su-aasha eegta oo kale imsa ayaad kusoo saartaan oo kale Ee, horta waa uu dhib badan yahay sheygan markii la soo saarayo ama nidaamkiisa la habeynayo ku dhowaad wuxuu naga qaataa adii ugu bannaan lix bilood ilaa shan bilood ugu yaraan afar bilooda naga qaataa in aan soo saarno ama aan suubinno Ee, waqti ama caqabado ma jiraan oo kale horta bulshooyinta ku dhaqan magaalada beledweyne ee qaybaheeda kala duwan markii ay naga iibsanayaan fadhiga qaybihiisa kala duwan wax caqabado aan kala kulanno ma jirto inta badan waa wax u go-an ama wax u nidaamsan oo nidaamkaas fadhiga lagu iibsanayo ee wixii isla macaamil ama qofka aad la gorgortamaysiinna kolley markuu meesha kugu yimaado ama wax uu kaa iibsanayo ayaan taas kala macaamilnaa Ee, haddii aan u imaado qaybta xarunta oo kale ee, horta xarunta aan ku le- aan- aan ku leenahay magaalada beledweyne iyo xarumo kale oo ay jiraan ee, aan fadhiga u iibgeyno magaalada ayaan ku leenahay xarumo kala duwan xarumahaas oo afarta xaafad ee magaalada beledweyne laba xaafad ka mid ayaan xarumahan ku leenahay maanta xarunta aan joogno iyo xarun kalo oo qaybahan kale ku taalo marka si aan anaga qaybta marka aan usoo saarno aan qaybahaas kale u geyno si bulshada ay ugu iibsato anagana xarunteena bulshada noogu imaado ay noogu iibsadaan marka qaybahaas kala duwan ayaana leedahay Eh, haddii aan soo galo fadhiga faa'iidooyinka uu leeyahay oo kale Eh, fadhiga horta faa'iido badan ayuu leeyahay waxyaalo badan ayuu bulshada ka anfacaya ama u taraya Eh, faa'iidadiisana halka lagu soo koobi karo waa xile waxyaalo badan ayuuna ka caawinaya haddii aad fadhi haysato bal haddii aadan haysanin marka qof walba iyo tabartiisa way tahay laakiinse fadhiga faa'iidadiisu halkan lagu soo koobi karo fadhigana waa uu noocyo badiyay aan hore kugu soo sheegay Eh, noocyadiisa kala duwanna waa ay kala sii fiican yihiin waa ayna kala sii tayo sareeyaan Eh, qaybta tayadoo kale markii la dhaho kulli waa ay tayaysan yihiin oo tayo waa ay leeyihiin waxaana ugu tayo badan inta badan fadhiga turkiga turkiga tayadiisu aad ayay u sareysaa Eh, shay walbana shay ay ka qaalisan waa uu kasii tayo badan yahay ko fadhiga turkiga oo aan hore kugu soo sheegay in ay- in aan iibiyo afar boqol oo dollar fadhigaas ayaa ugu tayo fiican ayaana ugu tayo wanaagsan markii la dhaho fadhiyada waxaa kaloo tayadiisa asigana aad u sareysaa fadhiga carbeed fadhiga carbeed asigana inaba caadi maahan waa fadhi aan caadi ahayn oo ay bulshada inta badan aad u jeceshahay marka la dhaho fadhiga turkiga iyo fadhiga carbeed eh, maybe inta badan bulshada waxay naga iibsataa fadhiga carbeed fadhiga carbeed kolley waxay ku jeclaadaan bulshada ma sheegi kara laakiinse inta badan waxay jecel yihiin fadhiga carbeed fadhiga caadiga asigana sidoo kale waa la iibsadaa laakiinse markii la dhaho fadhiyada waxaa ugu iibsi badan oo ay bulshada aad u jeceshahay fadhiga carbeed iyo fadhiga turkiga marka fadhiyadaas ayaan qaybahooda kala duwan haynaa ayayna bulshada naga iibsataa marka caqabada iyo nidaamyadoodana iyo wax waliba oo nagala soo wajaha bulshadeena wax naga iibsanayso waa aan la tacaamulna oo waa aan iska xalinaa waa ay nagu nagu qanacsan yihiin wax waliba oo aan ka iibinayno iyo wax waliba ay naga iibsanayaan inay tayo leeyihiin in ay wanaagsan yihiin marka eh, marka waan rajaynaynaa xarunta aanan maanta joogno iyo xarunta labaad aan ku leenahay inaan horey usii ballaarino oo aan xarumo kale magaalada kasii furno sababtoo ah in inta badan bulshada hadda eh, markii la dhaho fadhi iibsiga inta badan aad iyo aad ayay u iibsadaan marka si bulshadana baahideeda baahidooda aan qabto aan u- aan u ceeb qarino eh, xarumo kale ayaa noo qorshaysan inaan magaalada kasii furno oon xaruntaana sii ballaarino marka xarumahaas aan furi doono insha allah bulshadana waa inoogu timaadi doontaa oo xarumahan waa xarumahoodii oo ay nagu barteen xarumaha kale cusub aan furi doonana kolley insha allah waa inagu baran doonaan xarumahaas qaybahooda kala duwan Eh, xarumahaasna eh, marba marka ka dambeyso eh, waxaa sii horumaraya tayada ama nidaamyada loo sii habeynayo fadhiyada qaybahooda kala duwan marka bulshadana aad iyo aad ayay usii jeclaysan doontaa fadhiyadan qaybahooda kala duwan mar walibana waxaan ku shaqayn doonaa ama aan anaga ku socon doonaa bulshadeena waxay aada u jeceshahay oo fadhiyada qaybahooda kala duwan ah fadhi allaala fadhi ay ay bulshada aada u iibsi badan tahay ayaan anaga mar waliba ku dadaalnaa in aan tayo usii yeelno si bulshadeena wax tayo leh u qaadato anagana wax wanaagsan aan usoo saarno marka insha allah eh, waxaa inoo ballan ah xarumaheena kale inaan maalin uun wareysi aan iskugu imaadi doono marka xaruntaana waa xaruntii ugu horeysay ee fadhiga oo aniga aan ku iibino xarunta labaadna waa ay ku taallaa magaalada xarumahaas kalena insha allah waan rajeynaynaa inaan furno guud ahaan dhegaystayaal intaan waxaa ku eg barnaamijkii ganacsiga ee raadiyo beerlula barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya islamarkaana soo saaray anigoo ah bilaal daahir waane tan iyo intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah aan isku maqli doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
bandhugo dhaqaale